markaa waxay noqon geedkii marka uu saddexdaa arrimood ay ku yimaadaan wuxuu noqon muqalladun min wajhin wa mukhafafatu mukhafafun min wajhayn wuxuu noqon mid wejna laga adkeeyo oo xagga da'da geela ah laba wejina waa laga fudaydiyo kownuhu cala alcaaqila wa kownuhu mu'ajal camdiguna wuxuu sheekhu uhi diyadiisu cala aljaani ninka jaaniga ahee waxyeelada geystaa laga doonayaa mucajalatun waana mid la dedejinayo waana mid la dedejinayo oo muddo loo qaban maayo ayada markaa camdiga waxaa lahay muqaladatu min halaaثati awjuho waa muhallasa geeli inuu yahay kownaha cala aljaani inay ninkaa jaaniga waxyeelageysun laga doonayo mucajalana inay tahay oo la dedejinayo in laga sugaynin wa shibhu lcamdi dilka shibhulcamdiga la yidhaahdo diyadiisu muhallathatun waxa weeye iyadu mid saddex sife ayaa geela loo dhigi oo waa saddexdii aynu soo sheegnay wana cala alcaaqilati mu'ajalatun tolka ayaana laga doonayaa waana saddex sannadood ayaa loo muddaynayaa markaa shibhulcamdigu waa diyadiisu waa muqalladatu min wajhin oo waa kownuhaa muhallasa geeli wa mukhafafatu min wajhayni o labadaa wejina waa kownuha cala alcaaqila wa kownuha mu'ajala walaa yuqbalu lama aqbalayo maciibun mid ceebaysan lama aqbalayo wa mariidun iyo mid xanuunsanaya ilaa biridaahu raadlihaanshihiisa mooyaane wayahbutu waana sugmayaa xamlulkhalifati taa uurka le rimayda uurkeedu wuxuu ku sugmayaa biahli khibratin dad aqoon u leh wal asaxuna waxa weye izaawaya inay gudayso qabla khamsi siniina shan sano ka hor inay gudayso weeye waxau sheekhu leeyahay geelaa magta lama aqbalayo mid ceebaysan oo bimacanaa ceebtii xagga iibka lagu celin jiray leh ceeb qiimihii iyo cayntii nuqsaaminaysa oo geelasha la midkiina aanay lahayn waa inaan geelaa magta loo qaadanaya aanu ahayn walaa mariid waana inaan mid xanuunsanayana ahayn xele sharcigu waa idlaaqay diyada mar haddii shayga la idlaaqana dee shay badqada ayuunbuu keenaa markaa xataa geeliisu hadday dee saa u wada ceebisanto ay u wada xanuunsanayso laga qaadi maayo laakiin zakadii ayada dee waa laga qaadiyay maxaa yidhi zakadu caynulmaalkay ku tacalluqaysa markaa mariidkanu maciibka ku cadfay waa cadfu khaasin calaa caam maxaa yeele ceebta haddii xanuunkiina waa soo gelaya marka waa khaasun caam lagu cadfay ilaa biridaaw raalli ahaanshihiisa mooye ninkii mutay inuu ka raalli noqdo mooyaane markuu ehel tabarruca u yahay ee qof dee rashiida uu yahay xaqii isaga leh hadduu yidhaha kanba iska keena way iska bannaan tahay hadduu yidhaha iska keena kana ceebaysanba way bannaan tahay laakiin in lagu dirqiyo ma bannaana waatan idhi wax alliyaaliyo wixii looga weecanayo waa in layskala raalli noqdaa haddii dadka ay dad yaryar yihiinna dee raallinaanshaho ma jirayo ilaa ay qaangaadhiyeen waa la sugayaa ama wixii sharcigu sidii u waajibiyey baa loo siinaya haddii la doonaya in wax laga bedelana dee waa in lala sugaayo waxaynu nidhi geela markaa la adkeeyo magta waxaa ku jiraya afartan rimaya rimaynimadeedi say ku sugmaysaa haddaba wayahbutu xamlulkhalifati taa rimaydaa uurkeedu wuxuu ku sugmayaa biahli khibratin dad aqoon u leh laba caadil oo waxaan aqoon u lihi haddii ay yidhaahdaan marka laysku qabsay la yidhaha gelani waa rimaya iyo ma rimana hadday laba caadilahoo waxaan aqoon u leh ay ka markhaati kacaan waa sugmayaa asaxna waxa weeye ijzaa'uha inay gudayso taa rimaydaah qabla khamsi siniin hadday masalan iskaba balaashishido afar jirba ay markaa iskaga rinto waa lagu keeni karaa maxaa yeelay ismigii rimaynimadii baa ku rumoobaya walow sida badani dee shan ka hor yaanu geelu riminbe dana hadday afar jir ku rinto waa la qaadaya waman qofka lazimathu ay ku waajibta diyo walxaalahu ibilun geelu u sugnaaday fa minhaa ayada ayaa laga qaaday waqiila waxaa lahi min haalibi ibili beladihi beledkiisa geela ugu qaalibsan baa laga qaaday wailaa haddii kaloonu geel lahayn fa haalibi qabiilati badawiyin kaa reer baadiyaha qabiiladiisa geela ugu qaalibsan wailaa haddii kale fa aqrabi bilaadin bilaada ka ugu dhow walaa yacdilu u weecan maayo ilaa nawcin iyo waqiimatin ilaa bitaraadin kala raalli noqosho mooyaane wuxuu sheekhu leeyahay qofka ay ku waajibto magi oo ama qof jaaniyaho guudkiisa ay tahay ama tol ah walahu ibil ee geel leh fa minhaa tu'khadu diya kaas ayuunbaa laga qaadaya oo hayo qayrkeedna lagu kalifi maayo qiil baa wuxuu leeyahay maya min haalibi ibili beladihi beledkaa geeliisa ka ugu qaalibsan ayuunbaa laga qaadayaa waa ilaa haddii kale ninkii geelba ma leh faqaalibi qabiilati badawiyin fatuukhadu min haalibi ibili qabiilati badawiyin kaa reer baadiyaha qabiiladiisa geelada ka ugu qaalibsan ayuunbaa laga qaadaya wa ilaa haddii kale oo masalan aan baldaama qabiilada dee geel sifadii gudayay lahayn baan ku sugnayn faaqrabi bilaadi fa yuukhadu min qaalibi ibili aqrabi bilaadi bilaadda ugu dhow geelada ka ugu qaalibsan baa laga qaada waxau sheekhu kaluu yidhi markuu nooc geelii ka midi waajibo masalan dee waa kii uu haye ka soo qaada ama beledka geeliisibaa nooc noqday laa yacdilu weecan maayo ilaa nawcin nooc u weecan maayo waqiimatin walaa ilaa qiimatin u weecan maayo ilaa bitaraadle raali noqosho ninkan bixinaya iyo kan mutay ay kala raalli noqdaan ayuunbaa loogu weecan karaa waataynu soo tilmaamayna xataa qiimaha ee haddii labada qof oo labadaba ay muddaday wax ka go-ayaan sharci ahaan ay yihiin oo iyu ka heshiiyaan dee siduu gebigeedaba u saamixi karaya hadduu barhkeedna wuu saamixi karaa kan kale wuu kordhin karaa waataynu nidhi qiimaheedana labada qof hadday ka heshiyaan waa mid u bannaan ee haddii la idha saasay inuu xeer ahayd iyo saasay inu hadan la jiirsiiyo dee taasi wax sharciya maaha walow cudimad haddii la waayo geeli falqadiimu alfu dinaari weeye ow itnaa cashara alfi dirhamin waljadiidu jedni waxa weeye qiimatuhaa weeye binaqdi beladi beledkiisa lacagtiisa ayaa lagu qiimeynaya wain wujida bacdun haddii badh la helo ukida waa la qaadiy ama akhada wuu qaadiy waqiimat lbaaqi ukhida waa la qaadiy waqiimat lbaaqi baaqiga qiimihiisa waxau sheekhu leeyahay haddii la waayo geeli xisan maaba jiraba oo xisaan baa loo waaya geelbaarriga ma joogo aw sharcan baa loo waayo geel sifadii gudaysayna baan lahayn ama masalan waa la hayaa lacagtii lagu iibinay mid ka badan taman miligiibuu ka badan yahay falqadiim qowl lqadiim oo lilimaam shaafici wuxuu leeyahy waajibku alfu dinaar waa kun dinaar dadka dinaar qaata aw itnaa cashara alfi dirham ama labayo toban kun oo dirham cidda daraahim qaadata maxaa yeelay xadiid uu xaakim soo saaray iyo ibnu xibbaan aya waxaa calaa ahli dahabi alfu dinaar dadka dahabka ehelka kun dinaar baa lagu leey calaa ahli lwaraaqi itnaa cashara alfa dirham qolada fidlada qaadatana laba iyo toban kun oo dirham jadiid laakiin waxa weeye madhabu jadiid ama alqowl ljadiid limaam shaafici alwaajibu qiimatuhaa waajibku waxa weeye waa qiimaha geelaa binaqdi beledi wa tuqawamu waxaana lagu qiimay binaqdi beledihi beledkiisa lacagtiisa ayuunbaa lagu qiimaynayaayo baaliqatan maa balad wax ay gaadha ha gaadhe taasuunbaa lagu qiimaynaya marka beledkaasina dee ma beledka jaaniga ka waxyeelaya ma majnuu caleyhi beledkiisa man weligan qibdoonaya yacni waa halkiya siraajuddiin albulqini wuxuu yidhi waxay u dhowdahay in uu yahay qofka ay ku laasimtee laga doonayo beledkiisa ima qare waxay leemahay meesha laga soo xasilinayo weeyaan wain wujida bacdun geeli bar baa la helay boqol halaad baa laga doonayo bar baa la helay intii kalena lama hayo ukida waa la qaadi kaa mawjuudka hay jooga waqiim wa qiimatulbaaqi inta baaqigana qiimaheeda waa la qaadi maxaa yele waxa la dhaha almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur inta fududaatay waa qaacido usuuliya inta fududaatay inta cuslaatay kuma dhacdo haddii aad laba bakeri oo biya inaad waysada ay ku gaadhiso bakeri hesho bakerigaada hesha kaaga dhici maayo bakerigii kaleed weydey waxaa lagu dhanaya isticmaal dabeetana inta kalena u gebagabayso walmar'atu haweeneed walkhunhaa kii labeebkaa ka nisfi rajulin waa nin barhkii oo kale nafsan iyo wajurxanba wa yahudiyun iyo wa nasraaniyunna uluثu muslimin muslim ulukii weeye wa majuusiyunna uluaa cushru muslimin muslim magtiisa oo toban loo qaybiyey labadeed weeye kadaa wahaniyun lahu amaanuna waa la mid waxau sheekhu leeyahay gabadhii wuxuu halkan inoo galay waxyaalihii diyada nuqsaaminayay marka waxau sheekhu leeyahay gabadhi iyo kii labeebka ahaa waa nin barhkii uun xagga naf ahaan iyo xagga jaraaxiyo waxyeel ahaan xagga qudha iyo xagga qoonta labadaba qudhooduna waa nisun qoontooduna waa nisun xadiid bayhaqi uu wariyey ayaa wuxuu ahaa diyatu lmar'ati nisfu diyati arajul magta gabadhu waa ninka magtiisa barhkeed markaa naftii buu sheegay jaraaxadeediina waa la haleeshiiyey jaraaxadeediina ayana waa la haleeshiyey madhab baa jira isnacaanahoo in gabadhu ay ninka xagga jaraaxooyinka ay kala mid tahay ilaa inta ay ulus gaadhayso markay ulus gaadha ayaa loo celinaya oo masalan haddii far la jaro dee toban bay noqon haddii mid labaad la jaro labaatan bay noqon mid saddexaad haddii la jaro soddon bay noqon ta afraad marka la jaray labaatan noqonaysaa markay ulus gaadho ulukii diyada ninka ayay nis u noqonaysaa caqlu lmar'ati milu caqli rajuli xataa yabluga uluثa min diyatihi gabadha magteedu xadiid ba ahaa wuxuu la mid yahay gabadha diyada ninka ayay gabadha diyadeeda waxay la mid tahay diyada ninka intay ulu diyadiisa ka gaadayso markaasay nis u noqonaysaa waa kii mid ku lahaa nin ka mid a taabiciintii ma markay dhibaateedu baaatay baa magteeda yaraa eela warma kuwa diinta ka shakisan baad ka mid tahay adu wuxuuhi markay saddex ahayd aana waxay ahayd soddon bay ahayd markay afar noqotayna laba iyo labaatan bay noqotee ma markii musiibadeedii badatay ayuunbaba waxaydiba yaraada kii yahuudiga ahaa iyo kii nasraaniga ahaa iyo kii mucaadkiiyo musta'mankiibaa yaro la mid ee ulusu muslimin qof muslima diy ulusu diyati muslimin qof muslima diyadiisa uludkeed wey nafaan iyo qaybkeed waa saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qaybiyey meeshii wa majuusiyun ka majuusiga la yidhaahdo isagu waa ka ugu diyo liito oo huluhaa cushru muslimin huluhaa cushru diyati muslimin muslimka diyadiisao toban loo qaybiyey meesha saddex loo soo qaybiyey labadeed weeye boqolkii ayaa waxaad u qaybinaysaa toban toban baa markaa ay noqonaysaa tobankii ayaa waxaad usii qaybin saddex labadeed bay markaa noqonaysaa marka waa lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed lix halaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeed weeye wakadaa waaniyu lahu amaanu ka watanigaahina ee waxyaalaha iska cacaabudaana isna waa la mid kaa sanam caabudkaa isna waa la mid oo ammaan lahoo ammaan ku soo galay ka haddii la dilanaysana waa kaas unbuu la mag yahay wاlmadhabu madhab waxa weeya ana man lam yablughu اlislaam kaan islaam hogaanin in tamasaka bidiinin hadduu qabsan lam yubadel aan la bedelin fadiyatu diinihi diintiisa magteeda ayay diyatu tahay wailaa fakamajuusiyin buu la mid noqon waxau sheekhu leeyahay qofka aanay gaadhin islaamka dacwadda islaamkuba may gaadhin wax wuxuu sheegaba muu arag hadduu kaasi qabsaday buu hi diin aan la bedelin ayuu qabsaday waa beryaha hore imanka waxaan la bedelinba ma jiroon islaamnimada ahayni maxaa yeelay waxa sarkashi oo kale waxau tilmaamaya hadda ka yahuudiyadda ama nasraaniyadda qabsaa diyata majuusi un baa laga bixinayaa buui maxaa yeelay dee tabdiil baa ku dhacay oo xataa munaakaxadoodu maanta ma banaana buu leeyaho waxbaba ma haystaan sheekhaweyn zarkashi la yidhaha baa sidaa yidhi waxau leeyahay sheekhu hadduu diin aan la bedelin qabsado kaa magtiisu waxay noqon fadiyatu ahli diinihi ayay diyatuhu diintaa uu qabsaday ehelkeeda ayay magtiisu noqon magta dadkaa uu diintooda qabsaday magtiisu noqonaysa hadduu kitaabi yahay umase dee yahuudi ama nasraani uu mid qabsaday dee ulukii bay noqon haddii markaa majuusiya waxaa diyatu majuusiyin ubay noqon waa ilaa haddii kale oo diin la bedelay buu qabsaday ama dee waxbaba ma qabsan faka majuusiyin majuusi ayuunbuu la mid noqonaya faslun fii mawjibi maa duuna anafs wixii nafda ka hooseeyey bal wuxuu waajibinayey ayuu halkan sheekhu inooga gelaya ka waxaa nafda ka hooseeyana waa saddex qaybood waxaa la yahay jurxun ibaanatu darafin isaalatu manfaca waa saddexdaa waxa weeye jaraaxiyo dhaawac iyo xubin la jaray iyo manfaco la tiray oo la suuliyey masalan maqalkii araggii urtii macaani baa la yidhaahdaa xubin la jaray iyo jaraaxa masalan dhaawac kale loo geystay jaraaxadii buu markaa sheekhu inoo bilaabay fii muudixati ara'si caddaysada madaxa awilwajhi ama wejiga oo lixorin muslimin u sugnaaday hamsatu abciratin waa shan neef foogeeda wahaashimatin oo maca idaaxinina casharatun wey waduuna liidaaxna khamsatu waqilaalahi xukuumatun wey wa munaqilatun tarina khamsata cashara shan iyo toban wey wa maamuumatin taayadu maskaxaysana hulusu diyati diyada saddex meeloodoo meesheed wey waxau sheekhu leeyahay nabarkii mudexada ahaa ee laftu caddaatay ee madaxa ku dhacay ama wejiga walow haba yaraadaane lafdaa caddaatay ee wejiga ama madaxa ah waxaa ka waaji oo weliba qof xora oo lab oo muslima u sugnaatay khamsatu abcira waa shan neef oo geela nisfu cushri diyati saaxibihaa iyo culimada qaarkood ka cabira ka ay ku taalo diyadiisa oo toban loo qaybiyo tobankaa barhkeed wey iminka diyadii qofka boqolka ahi haddaad toban u qaybso waa toban tobankii haddaad kala badhana waa shan mid walba haddaad saas unula kacdo oo aad gabadhii diyadeedii kala badho aad toban u qaybso shan bay ku noqon shantii markaad kala badhana labaiyo bar bay ku noqon mudexadeedii waa san mid walba markaad kala badho intaad cod toban u qaybisa haddaad kala badho intiisumaa kusoo baxaysa fi lmudicati khamsun min alibil tirmidi baa wariyey xasanna uu ku tilmaamay in nabarkaa lafta cadeeyey shan geeli ay ka waajibeen wahaashimatin nabarkaa haashimada le markaa wejiga iyo madaxa ayuunbay mudexadu saatay caddaadaha lafaha kale caddaada iyada waynu tilmaama waa xukuma haashima nabarka jebiyey lafta ama jab ama dilaac midkii la doonay oo calaama maca idaaxin idaax ula socdo lafdii baa jabtay cadkiina dushan wuu ka raaco wuu ka dhammaaday casharatun toban ayaa toban neef oo geela ayaa haday oo kaa diyadiisa barhkeedun bay noqon cushurka cushurkii un bay noqonaysaa awjaba fi lhaashimati cashara min alibil wuxuu ka waajibiyey haashimada rasuulku toban geela daaraqudniya baa wariyay bayhaqiyi marka wuxuu leeyahay haashimada markay lafdu jabto isla markaa cadkiina raaco ee u dusha ka dhammaado ayay toban noqonaysaa wuxuu halkaa markaa muqniyu ka raacinaya waxkiija ilayhi bishaqin liikhraaji cadmin aw taqwiimi aw sarad ilayhi masalan nabarkii baa dee marka hore wac ka siiyeyoo cadkiina nabarkii baa dilaaciyey lafdina saasay ku jabtay amaa cadkan isagoo iska caadiyoo lafta hoosta ka jabtay ayaa loo baahday laf in la soo saaro markaasaa la jeexay ama waxaa la doonay laf in la toosiyo ama siraaya ayay ku gaadhay marka halkaa waxay masalan culimadu ay u yar adeegsadaan ama u yar istinaasaan ay wehel uga yar dhigtaan masalan waxyaalaha uu dhakhtarku geysta amaba masalan qofkan dee lagu sameeyo ee dambe haddii marka ay meeshii nabarkani ku dhacay uun ay waxyeeladan dambana ay tahay iyo jeexiddan dambe hadday isla meeshii uun tahay waxaad moodaa in markaa jaanigii lagu yeelanayo haddii meeshan la jeexay lafteedu ay meeshii nabar ku dhacay uun tahay in jaanigii lagu yeelanayo laakiin meelaha kale masalan iyadoo dee nabarkii meelahaas ahaa in halkaa dhakhtarkii tumbe ka geliyo wax allayaaliyo wax cusaya ama istultaagaya yacni kutubta maan ku arag ama in badan intaanu baadhnay dabadeed sidaa daraaddeed sidaa kitaabku oo yar sharaxayo haddii ay meeshaa dhakhtarku uu wax uga geystay ee uu ka qalay ay tahay halkii waxyeeladu ka gaadhayna waa la raacin karaa jaanigi hadday meel kale tahayna wax maslaxadiisa loo sameeyey oo ficil cid kale geysatay oo lama raacin karo jaanigi markaa marka hashmigu markuu macaydaaxa yahay waxa weeye tobankaa wa duunahu wa haashimatun duunahu duuna alidaax markay lafti uni jabto ase cadkii dushow iska badqabo waa khamsatun waa shan neefoo geelahum maxaa yeelay tobankaani shanna mudexaday shanna heshmiye jabkay ahayd wa qiila waxaa la yidhi xukuumatun xukuuma ahaatay wuxuu leeyahay haddii aan hashmiga qiilkana aan raacin idaaxoon dusha aanay ka caddaanin waxaa lagu yeelanayaa un xukuumo waa laf la jebiyey un idhax la soonin oo saa'ir alcidaam lafiih kalun bay shabahday buu leeyay wa munaqila naf jabkaa munaqilada la yidhaaho waa raba lafdii baa jabtay welibana idaax iyo hashmino waa la socdaa cadkiina dusha waa ka dhammaaday intay jabtay baanay guurtay shan iyo toban neef oo geelo wey markaa markay lafdu intuu cadkii dusha ka dhammaado lafdina jabto isla markaa guurtana marka had iyo goreere markay yidhahdaan dhakhaatiirtu imanka way duntay ama way diisantay ayaa naqli noqonaysa ama masalan lafaa la soo saaray lafiina lama dhammayno xuubkii maskaxda lama gaadhinaya kuwan sarun baa wax laga soo saaray munaqilay markaa noqonaysaa khamsata cashara waa shan iyo toban neef fogeed waxay rasuulka ayaaridaa nasaa-i uu ka warinayaa ijmaacna waa lagu soo raray waa ma'muuma nabarkaa ma'muumada la yidha ee isagu maskaxda gaadhay ulu diin waa diyaadoo saddex loo qaybiy waa saddex iyo soddon ninkii iyo hal daloolkii ijmaac baa iyadana lagu soo naqliyay waa markaa la wada dhameeyo lafda ee xuubkay maskaxdu u muuqdo ayaa la yidhaha ma'muum oo soomaalidu waa iska taqaanaa oo waxay yidhahdaan saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed bay hataa kuwaa falaadinada ahi waxbay u qaateenba in la yidhaha saddex iyo soddon ayaabay u qaateen mar haddii maskaxdaaba la gaadho imaa maskaxda iyo waxbay saddex iyo soddon u qaateen waxay iska qorayaanba saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed ayay iskaga qoran hadda iyagoo ujeeda xuubkii baa la arkay walow awdaxa hadduu caddeeyo fahashaba aakharu mid kalena uu jebiyo wanaqala haaliu mid kalena uu raro waama raabicu mid kaleo maskaxdii caana ka dhigo facalaa kulli min ahalaaati khamsatun shan baa lagu leeyay waraabicina tamaamu hului huluka dhamaystirkiisaa lagu leeyay waxau sheeku leeyahay nin halkana ayuunbaa un la yskaga daba tegayoo mid baa nabar ku dhuftoo laftuu caddeey mid kale u weydaartayoo waa jebiyey mid kalea sii raaciyeyoo lafdiiba wuu rara mid kale uga dembeeyeyoo lafdiiba waa ku soo xaadho maskaxdiiba halaa ka muuqatay fa calaa kulli min athalaata khamsa saddexda hore hortu midkiiba shan baa lagu leeyay waayo idaaxu waa shan lafdaa la caddeey dee hashmigaasi keligii markii la idaaxii mid kalaa qaatae ayana waa shan naqligaasina isna waa shan ila hashmigii iyo idaaxiiba mid kalaa qaatae ka afraad isaga ee maskaxda gaadhsiiyey waxaa lagu leeyahy tamaamu thuluth thuluthkii dhamaystirkiisa ayuun baa lagu leeyay thuluthka saw saddex iyo soddon iyo hal saddex loo qeybiyey meesheed mu ahayn iminkana maxaynu haynaa shan iyo toban maxaa maqan markaa siddeed iyo toban iyo awr saddex loo neef saddex loo qeybiyey meeshii waa munaqilada iyo maamuumada intii udhaxaysay markay dee meel un iska wada dabamaraan way shijaaju dakaradii qabla almudixati ka horreeyey in curifat nisbatuhaa haddii la garay nisbada minhaa min almudixati uga nisbaa wajaba qistun min arshihaa baa waajibaya wailaa haddii kale fa xukuumatununba waajibi ka jurxi saa'iri lbadani jidhka indiisa kale waxyeeladiisa oo kale waxau sheekhu leeyahay nabaradii dakaradii ilaa shan tahay mudexada ka horreeyay waa maxay xaarisa daamiya baadica mutalaaxima simxaaqa intaasaa mudexada ka horreeyey nabarada iyagu shantaa in curifat nisbatuhaa minhaa haddii la garanayo nisbada ay mudexada ka yihiin masalan nin kale wuxuu wada geystay nabar muudixo ah iyo nabar kale oo masalan daamiya ama mutalaaximo ama simxaaqa ayuu geystay marka waa la isu qiyaasi karayaa xagga lafine waa xagga dhibliga xagga hoosta weeye masalan inta la qiyaasay baa la yidhi lafdii markii irbadiisaa loogu joojiyey muudixo ayaa laga soo saaro markaasaa kii kalena lagu joojiyo kalabar bay u noqotay ama ulus bay u noqotay haddii nisbadeeda la garanayo ay ka taagan tahay nabarkaa kale mudaxadii intay u taagantahay wajaba qisطun min arshihaa qayb arshigii mudaxada ka mida ayuunbaa waajibaya masalan markay kala bar isu taagtay dee laba halaad iyo bar buu waajibaya hadday ulus ulusinbaa waajibaya wailaa haddii kaleo nisbadii la garan waayo faxukuumatun xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa arshi mudaxa aan la gaadhsiinaynin maxay la mid noqonaysaa ka jurxi saa'iri lbadani jirka intiisa kale waxyeeladiisii oo kale oo xukuma ayuunbaa kuwa kaleba ka waajibayey wixii aan wejiga iyo madaxa aan ahayn marka halkaana xukumo ayuunbaa ka waajibaysa wallahu aclam wa fii jaa'ifatin nabarka jaa'ifada la yidhaha hulusu diyatin mag saddex meelood meesheeda ayay ahaatay wa hiya jaa'ifa jurxun waa dhaawac yanfudu u fura ilaa jawfin calool u dhaca ka baطnin jawfkaa u dhacaya waxa weeye ka baطnin ka daakhili baطnin waa caloosha dhexdeedii wa sadrin laabta daakhilkeediiyo dhexdeedii wa hugratu naxrin dhuunta godkeeda yani halkaa dhuuntaee godan oo daakhilkeeda uu gala weeye wa jabiinin wa daakhili jabiinin dhafoorka daakhilkiisa weeye wa khaasiratin kellida daakhilkeeda weeye waxau sheekhu leeyahay nabarka jaa'ifada la yidhaahdo walow haba yaraade ee waxaa ka waajibaya hulusu diya macnaha qofkaa ay ku taallo magtiisii oo saddex loo qaybiyey meesheed qof ay ku taallo ayuunbaa saddex loo qaybinayaa magtii magtiisii dabeedna meesheed wey markaa haddaba waxa weeyaan buu yidhi maxay jaa'ifa tahay hadduu qofkii isweydiiyo waa jurxi iyo dhaawac yanfudu bimacnaa yasilu ilaa jawfin u dhaca oo gaadha meel jawfa iyo hoos waa jaraaxo u dhacday hoos marka meelaha masalan ay u dhacaysay ayuu inoo miisaaliyey ka baطnin ka daakhili baطnin waaba caloosha dee gudaheedii wa sadrin wa daakhili sadrin waa halkaa laabta ayay ka dhacday wa huqratu naxrin wa daakhili huqrati naxri hala naxrigu waa halkaa dhuunta waa godkaa labada kalxamood u dhaxeeya huqradu waa godkaa godkaas oo ay gasho weeye wa jabiinin wadaakhili jabiinin iyo dhafoorka oo ay gasho weeyaan ay u dhacdo jabiinku waa dhinaca dhafoorka jambayn ayay kutubta qaarkood ka cabeen nusaqa qaarkood marka iyadu waa dhinacii ayay noqonaysaa dee dhinacana calooshaasunbuu soo gelayaa tartaradaasi waxaa ka wanaagsan jabiinka in la yidhaahdo wa khaasiratin wa daakhili khaasira kellidii haddii halkaas ay uga dhacdana iyadana jaa'ifo ayay noqonaysaa marka waxaa la gedayeyna wuxuu doon ahaado ama xadiidaada ama looxada wuxuu doon ahaado mar haddii aynu joog nidhi masalan kii afka u dhacay iyo kii sanka u dhacayo ayaa iyagu ka baxaya oo iyada joog lagu tirin maaye xukuuma unbay noqonaysaayo ma noqonayso jaa-ifo oo hulusudiya kama waajibayaane xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa haddii markaas ay halkaa dee sanka ka gaadho iyadoo idaax ku samaysay ama dee qasabada sanka jebisay arshi mudixo ama arshi haashimo iyo waxoogay xukuumahoo la raacinayo oo afgaarka ama sangaarkaasoo jinaayo kale ah ayaa loo raacinayaa xukuumo markay halkaasuun u dhacdee aanay waxyeello kala geysanin hadday beerka waxyeelayso hadday sandabka waxyeelayso hadday meel kale waxyeelayso hadday keli waxyeelayso iyadana xukuumadeeda la raacinayaa waa markay halkaas unu dhacdo waxyeelo kalena aanay geysanin walaa yakhtalif iskhilaafi maayo arshu muudixatin muudixada bikibariha weynideeda isku khilaafi maayo iyo yaraanteeda arshiga muudixadu isku khilaafi maayo bikibariha weyni iyo yaraan arshigeedu iskuma khilaafe waa shanuun hadday weyn tahay iyo hadday yar tahayba haddii ay shantaa farood ee madaxuba hadday intaa in leeg la caddeeyo ama madaxaba dhinaca la caddeeyo iyo haddii in irbadi ay geli karto la caddeeyo waa shan halaaduun maxaa yeelay waxa uu raacayaa xagga magaca unbaa la raacayaa magaca mudixa ayuunbaa la raacayaa marka hadday irbadi gaadhana waa mudixo haddii madax odhan lawaa caddeeyana waa mudixo waa caddayso markaa sida xubnihii atraaftii oo kale dee gacantii lugtii dhegtii saasoo kale may magaca u raacaysaa inay markaa qarsoon tahay iyo inay timo hoostii tahayna waxba iyana isku khilaafi mayso markaa jaa'ifaduna iyadana waa la mid oo hadday weyn tahay iyo hadday yar tahay iyaduna waa isku mid oo imaamu shaafici baa wuxu uhi kullu maa fi ra'si min ashijaaji fa huwa cala alasmaa waxaa diyaariya wixii dakaraaye madaxa iyo wejigaasi waa magaciisa uun haddii magaciisa la helo walow yaanu khatartiisuba sii weyn ama khatartiisu ha sii badnaatee waxa weeyaan arshigiisu iskuma khilaafayo marka waxyaala ay odhan jireen culimmadu oo hadda aananba wada xasuusnayn ay odhan jireen ilaa shan yaraan iyo weynaan ama yaraan iyo badnaan iskuma khilaafto ayay muudaxadu ka mid ahay waxaa ka mid ahaa neefka la gaaxiyo ee masalan lagaa iibiyo markaad listeed ogaato in la gaaxiyey dee waa tii la iska celinaya caanihiisaa saac baa la raacinayay haddaad baaldi ka listay iyo haddaad laba jeer dhiijisay saac un baad celinaysaa marka dhowr masalo ayay aanan hadda xasuusnayn walow awdaxa hadduu caddeeyo mawdicayni laba meelood buu caddeeyey oo baynahumaa dhexdooda laxmun iyo wajildun uu ahaaday qiila waxaa waxaduma midkoodaaday fa muudixataani weeye ee walow inqasamad muudixatu hadday u qaybsanto camdan aw khata'an ayay u qaybsantay aw shamilat ama waxay wada gaadhay ra'san iyo wawajhan fa muudixataani waa laba muudixo waqiila waxaa lehe muudixatun weeye ee walow wasaca hadduu ballaadhiyo muudixatahu caddeeyisii meeshii uu caddeeyey fa waaxidatu weeye cala saxiixi ow gayruhu baa caddeeyey fa hintaani bay noqon waxau sheekhu leeyahay oo halkan inooga hadlayaa muudixadu dhowr bay noqotaa dhowr muudixo ayay noqotaa marka la helaa dhowr arrimood xagga suura ahaan way ka tacadudaa oo dhowr muudixay ka noqotaa xagga xugun ahaan way ka tacadudaa oo dhowr muudixay noqotaa xagga maxal ahaan iyo meel ahaan way ka tacadudaa oo dhowr bay ka noqotaa xagga faacil ahaan iyo ka sameeyey way ka tacadudaa markaa isagoo intaba inoo sheegaya ayuu halkan sheekhu inoo tilmaamay oo wuxuu yidhi masalada hore markay suura ahaan ay mudixadii ka tacadudaysay laba ka noqonaysa xagga suurada wuxu uhi walow awdaxa hadduu caddeeya ninkii jaaniga ahaa mawdicayni ama mawdixataynina nusaqa qaar baa yidhahda laba mawdixa ama laba meelood buu caddeeyey baynahumaa laxmun wa jild waxaana u dhaxeeya labadaa meelood ee uu caddeeyey harag iyo hilib baa udhaxeeya harag iyo hilib ayaa u dhaxeeya hal mar ayuunbuu wax faraarale ayuunbuu ku dhuftay dabeetana labadii meelood ba cadki waa dhamaado laftii baa la gaaray harag iyo hilibna waa udhaxeeya aw baynahumaa axaduhumaa dhe amaa labadoodiba uma dhexeeyaane harab harag iyo hilibba uma dhexeeyaan midkood baa udhaxeeya masalan haraggii wuu go-ayba e laakiin hilib baa udhaxeeya ama hilibkii baa hoosta ka baxay oo haraggii baa dusha iska haysta iyuu qiilkuna leeyahay fa muudixataani marka hadday xaaladdu sidaa noqoto laba muudixa laba lafcadaad bay noqonayaan maxaa yeelay markaa harag iyo hilib u dhaxeeyo dee suura ahaan waa laba mudaxay kala yihiin weliba waxaan udhaxeeyo labadoodina dee xoog buu leeyahay mar hadduu haragyo hidib udhaxeeyo xaajisga udhaxeeyaana xoog buu leeyahay suur ahaanna waa dee iskhilaafsan yihiin marka ama harag ama hilib gaari udhaxeeyana dee waxay leeyihiin labadii meelood labadii mudaxo dee xaajis baa udhaxeeya oo la helay bay leeyihin walow yaanuu sii qaran weynaaninba laakiin qowlka asaxi waxa weeye haddii ama hilibku ogoo ama haraggu ogooy miduu noqoto waxay noqonaysaa un mudaxo keliya ayun bay noqonaysaa maxayla jinaayadii dee meeshanay ku wada timi waa yahay taasi haddaba waxa weeye waa marka ay suura ahaan ay muudaxadii u tacadduday iyadoo xugun ahaan u tacadduday oo dhowr u noqotay xagga xukunkana waa tan walow inqasamad muudixatuhu camdan ow khata'an hadday u qaybsanta buu yidhi muudixadiisaasi camdi iyo khata oo masalan mar buu markaa u caddeeyey dee camdi markaa khata buu caddeeyey ka walow haba ishaysatee laakiin waa xukunkaasi kale la yaro marna camdi bay ahayd halkaa u caddeeye halkan kale u caddeeyena marna gef bay ahayd markaana fa muudixataani laba muudixay noqonoo dee xukunkiiba iskhilaafsan oo midna masalan dee ka camdigiina qisaas buu keenayaa kan kale khadayna diya ayuu keenayaa marka xaggana xukunkiiba iska khilaaf aw shamilat ra'san wa wajhan ama waxay isu martay madaxa iyo wejiga ayay isu martay fa muudixataani markaana laba muudixa ayay noqonaysaa oo maxalkiibaa markaana iskhilaafsan masalan nabarkii halkaa foodbuu ku dhacay oo wuu socday oo timoolayduu galay ama intuu adaa kaga dhacay buu soo intuu tifooda kaga dhacay ayuu kala jeexay oo wejiguu soo galay haddii lafcadaadku uu wejiga iyo madaxaba isu maro laba muudixay noqonaysaayo maxalkiibaa markaana iskhilaafsan mudixatan laba muudixay markaana noqonaysaa marka haddii lagu yidhaha wadaadu lafcadaad noo kala xad dee waa inaad iska eegtaa marka tidha bal qofkii la kaalay oo bal aad eegta inay markaa waxaad dhici karta wejiga iyo isu martay iyo madaxaba oy toban halkaa ka noqoto markaa shan un markaba ha u sheegi waqiila muudixatun qiil baa wuxuu leeya waa muudixo xaggan suurada ayuun baa laga eegayaa walow wasaca muudixatahu haddii uu ballaadhiyo buu yidhi muudixadiisii meeshii uu caddeeyey ayuu ballaadhiyey ayo masalan waana dee ama gef bay islaahayd ama camdi bay islaahayd oo xukunkiina isma khilaafsanaa fawaxidatu cala saxiix waaxid un bay noqon mar hadday qablalindimaal aan iyadoo bogsan uu ballaadhiyo uma rabaa intuu kusoo noqdo ninkii nabarkii waxyeello weyn usii geysto waxay ka dhiganta markii hore isoo wada caddeeyey ayuun bay ka dhiganta aw gayruhu fasintaani marka haddaba xaggana faacilka xagga faacilkana waxani way ka tacadudaa xagga qofka waxaan sameeyey nabarkan geystayna way ka tacadudaayo mudaxadu dhowr bay ka noqotaa aw gayruhu buu yidhi waxa in ballaadhiyey mudaxadii qofka kala geystay waxa ballaadhiyey gayruhu cid kale walow wasaca mudixatahu maahae kayrkii baa ballaadhiyey isagoo nin intaa ku dhuftay inbuu mid kalena ula yimo isna waa sii ballaadhi fasintaani waxay noqonayaan markaana laba mudaxo xagga faacilka qofkan sameeyey iminkana ka tacadud maxaa yili waxaa la leeyahay ficlu linsaan laa yanbani calaa ficli gayrih qofku wuxuu sameeyaa qof kale falkii laguma dhiso oo kaai hore un ugu sii dabadara la odhan maayo ha ugu dabadarina kana intiisa raaciyo way kaa horena intiisii mar hadday laba kala yihiin masalan waxay ka dhiganta isagoo mid u gacan nin jaray ka kalena uu qoorta ka jaray mid walba dee waxaa lagu leeyahay un waxyeeladii markaa isagu geystay markaa haddaba halkaa muudixada iyo halkan inoo iman doontay ayana jaa-ifada waxaa imika wareer badani ka taagan yahay dhakhaatiir baa u imanaysa oo nabarkii oo caynkaasa ninkii isagoo ama halkaa wax ku dhuftay ama halkaasuun ka dalooliyey ayay dhakhaatiirta imanaysaa waxaa la leeyahay ninkii wuxuu u baahan yahay dhiig halkaa in laga sii daayo ama wuxuu u baahan yahay halkaa kale in la eego ninkiina halkaas ayuunbu geysto waxyeeladii isagu dhinacaa midig bay ahayd masala jaifasiwa dhinacan bidix baanu dhakhtara ka dabool markaa laba arrimood baa laa ku jiro mid weeyaane horta waxaan waxaa loo samaynaya limaslaxati qofkan dantiisaa loo samaynaya qofkan dhaawaca qaba dantiisaa loo samaynaya taaniyan cid kalaa samaynaysoo tabiibaa dhakhtara dhakhtarka isagu waddadaasuu ka baxaya waxba loo raaci maayo mar hadduu nin dhakhtaroo la yaqaano yahay isagu waddadaasuu ka baxaya ficilkiisu waa ma'duun hadduu idan u haysto haddii aanu tacadiin haddau ilaahay dartii u jeedo waxaana loo fasaxay aqoonna u leeyahay isagu halkaasuu ka baxayaayo dee haddii la yidhaa dhakhtarow ciddaad jeexdaba xoogayaa qaada hadhowna waad noo xaqaysa dee waxbaba jeexi maayo weeyaano shaqadii markaa dhakhtarnimada cadilmaysa dadkiina waa u baahan yihi isagu ka mutadadib mutadadib la yidhaahdo isagu kaa iska dhak dhakhtarka iska dhigay mutadadib baa la yidhaahdaa ee is isagu mindida un iska soofaystay ama un meel un iska furtay kaa isaga dee xukunkiisu en dhakhtarnimo lagu aqooneen waxaan aqoon u lahayn isaga kaa wuxuu geystaba waa lagu leeyahay kaa laakiin isagu waddadaasuu ka baxaya haddaba wixii dhakhtarkaasi uu geystay ee limaslaxati lmajniy caleyhi qofka majniyu caleyhigaa uu u geystay daraaddii u sameeyey majaanigii baa lagu leeyahay mise waa shay haduraho qofka dantiisa loo sameeyey yacni kutubta waxa aada u caddeeyey masaladaas ama ka hadlay aada bay u yar yihiin kutubta qaarkood yani ayaa waxooga yaroo la odhan karo un waheshi un ayuun baa lagu arki karayaa wax masaladaa sareexay debad iyo gudaba yani markaanu xataa niman markaanu weydiinay yani debadaha culimaha mafaatiho jooga wax sugan ilaa imika yani kamaan arag waxaanay u eg tahay se markaa kutubtaa laga dheeganayo waxaa maslaxadiisa qofkaa dhaawucugisa maslaxadiisa loo sameeyey haddii aanay ahayn goobtii nabarku kaga dhacay meeshaa wax laga qabtay haddaanay ahayn inaan jaanigii qofkii waxyeelada geysta la saaraynin ee qof waxaan dantiisa loo sameeyey inay tahay ayay u dhowdahay masalan wuxuu tilmaamaya kitaabka ibnu qudaamaha la yidhahdoo kale haddii qofku uu geysto laba jaa-ifo oo ay u dhaxeeyaan masalan hilibkii iyo ay u dhaxeeyaan haraggii iyo ayuu geystay markaa wuxuu ka hadlayaa hadduu qofkii ballaadhiyo oo qofkii intii xaajiskaa u dhaxeeya isagoo qofkii waxyeelada loo geystay qaaday isagoo kii jaanigee hore qaaday isagoo dhakhtar qaaday intaba uu ka hadlayaa marka waxau tilmaamaya hadduu dee qof kala qaado oo masalan iyadoo waxoogay udhaxaysa hadduu qof kale oo jaani u yimaado intii jaro kii horena laba jaaifuun baa lagu yeelanayaa kan inta dambe qaadayna jaaif baa lagu yeelanaya hadduu kii hore ee jaanigahaa isagoo waxyeelada geystay nabarkii on bogsan uu isu faruuro hal jaa'ifuun bay isla noqonaysaa wuxuu caddeeyey markaa iyadoo dhakhtar uu jeexo isu faruuray ninka majnuu calayhigaana uu daraaddii iyo amarkiisa ilinkiisa uu ku jeexay markaasaa wuxuu tilmaamay halkaa dabiibku jeexayna horta waxba lagu lahayn ninkii hore jaanig ahaana lagu leeyahay uun labadii jaa'ife hore u geystay uun haddii markaa ficilkaa dabiibka jaaniga la xisaabin lahaa hal jaa'ifuun bay isku noqon lahayd markaa ficilkii dabiibka lama xisaabinin jaaniga kitaabkaas siduu tilmaamay kutubta qaarkood rawdaha iyo taqriirkooduna ayaana waxyaalo noocaa ku yar dhow dhow ayay ayaguna xusayaan dee marka xukun la doonayana wax cad baa la doonaya qofkan dhiiggiisa iyo xoolihiisuba waa isku mid oo labadaba kitaabkaa xarimay qofkan xoolihiisa in la iska dareersado oo saddex iyo soddon la saaro xeradiisi laga soo dareeriya kitaabkaa manciyay sharci mooyaane kan dhiiggiisa in dee la haleeyo sharci darana la dooni maayo markaa tartare iyo hadal badnaan iyo tororigu nin lala yimaado oo la dhaha isaga u baahiyey muxuu isaga halan ku dhuftay haddaanu ku dhufan halkan kale looma baahdeen waxaas waa iska qiyaas iyo dhuranuun ee kitaab baa loo baahan yahay la isdul taago waxaa markaa sheekhu uhi waljaaifatu jaa-ifadu ka muudixatin bay la mid tahay fi tacadudi ee walow nafadat hadday fusho hadday ka gashaa fii baطnin caloosha wakharajat min dahrin dhabarka ay ka baxdo fajaa'ifatani way fil saxidaan qaban ee walow awsala hadduu gaadhsiiye jawfahu calooshiisa sinaanan waran ayuu gaadhsiiy lahu tarafaan laba daraf leh fasintaani labay noqon walaa yasqudu arshun kuma dhacaya biiltixaami muudixatin muudixo isqabsatay iyo wajaa'ifatin jaa'ife isqabsatay kuma dhacayo wuxuu sheekhu leeyahay nabarka jaa'ifada la yidhaahdaa wuxuu la mid yahay nabarka muudixada la yidhaahdo nabarkaa caloosha u dhacay wuxuu la mid yahay nabarkaa lafta la caddeeyey xagguu kala mid yahay fi tacadudi xagga dhowr noqoshada ayuu kala mid yahay oo xagga suura ahaan jaa'ifadii dee way ka tacadudi labay ka noqon kartaa xagga xugun ahaan haddii camdiya khadaay way ka tacadudi xagga maxal ahaan way ka tacadudaysaa xagga faacilka iyo hadday laba kala geysa way ka tacadudaysaa xaajiskii udhexeeyey laba je haddii la qaado wax allayaaliyo waxaasoo dhan wuxuu kala mid yahay un muudexadii de wuxuu sheekhu uhi walow nafadad haddii ay gaadho muudexadii baa gaadhay waxbuu ku wareemayoo fii badii calooshay gaadhay wakharajad min dahrin dhabarkay ka booday de xabadaabu ku dhuftay intay halkaa caloosha kaga dhacday iyo xaggii kale uga booday fajaa'ifataani fi lasaxi asax haddaan qabanno waa laba jaa'ifo halkaa ay ka gashayna waa jaa'ifo hal ay ka baxdayna jaa'ifa ayuunbay noqonaysaa sidaas ayaa abubakar iyo cumar iyo ay xukumeen wax mukhaalifa oo khilaafayna ma jirin markaa ijmaaca bay noqotay bayna sida ibnu mundir uu soo naqliyey qowlka labaad ee asxaag horjee wuxuu leeyahy maya taaba khaarijada xukuma ayuunbaa taa baxday xukumay noqonaysaa ha laga yaro yareeyo dhowr iyo soddonki saddex iyo soddonkii waxaa kaloo sheekhuui walow awsala jawfahu hadduu calooshiisa gaadhsiiyo sinaanan waran ayuu gaadhsiiy yacni waran afkii sinaan waa daraf rumxi waranka ama murjinka afkiisa weeye darafdiisaasoo lahu afkiisaasoo lahu darafaan laba ganto ama laba faraar leh ayuu gaadhsiiyey saasuu uga geli wixina waxa weeye waa waran ama murjin wuxuu leeyahay laba gantuu leeyahay sida hangoolka oo kale ayuu leeyahay fasintaani laba jaifay noqonaysaa haddii xaajiskaa udhaxeeya uu fayow yahay haddii intaa udhaxaysa ay fayowdahay labadooda halkaa labadiisaa faraar intaa udhaxaysa hadday fayowdahay oy sidaa joogka ugu dhacdo waxay noqonaysaa laba jaif haddii laakiin ay isu faruurantana dee hal jaifun bay noqonaysaa haddii siduu u wado dhabarka ka saaro labadii afbaha dhabarkay uga boodeen afar jaifay markaa noqonaysaa waxaa kaloo sheekhu uhi walaa yasqudu arshun arshigii muudexadu walaa yasqudu arshun arshi kuma dhaco macnaa arshiga waxaa nabarkani wixii gashi uu lahaa wixii magtiisu ay ahayd kuma dhaco biiltixaami muudixatin wa jaa'ifatin haddii muudixadii ay isqabsato jaa'ifadii isqabsato nabarkii uu boogsado arshigeedi ma dhacayo la odhan maayo oo waa halkeen masawkan iminka iska caadigaaba sawtan meeshii bay iska boogsatay maxaa saddex sodonkiiyo shan daalaad waxa la sheegaya waa maxay la odhan maayo e magacaa la raacaya mar haddii la helay xilligii uu furnaa un baa la eegaya inta badanna nabarku xilliga uu cusub yahay ayaa dhakhaatiirta la tusaa wax laga qoraa dadka wax isu sheeganayaan markhaati isaga noqdaan laakiin waxaad arkaysaa dadka qaarkoodu intay mar dhaxuun soo ambaabiraan odhaya dee imikaba bal eega soo kitaabkii ma haysaan bal imikaba eeg waan imika bogsayo waxba laga arki maaye markii horey hayd in la eego oo halkuu gaadhay iyo intuu ahaa markii horey ta in la eego markaa haddii uu bogsado iyo hadday iltixaamku waa isqabsashada hilibkooda isqabsado mudxadii iyo jaayfadii markaa arshigoodu taa ku dhici maayo waxaa la ictibaarinaya waxyeeladaa marka hore la helay ee magaceedii la ogaaday waxaynu ku soo dhex jirnay waxyeeladii nafta ka hoosaysay macnaha qudha waxyeeladii ka hoosaysay taasoo aynu u kala qaadnay saddex qaybood xubin la jaray iyo manfaco la suuliyey iyo jaraaxiya dhaawac aan labadaa midna ahayn markaa jaraaxadii wuu inooga soo baxay sheekhu wuu ka soo hadlay halkan waxau inooga guda gelayaa sheekhu bal xubintii goynteedii haddaba xubnaha uu arshigooda ama diyadeedu muqadarka yahay waa lix iyo toban xubnood lix iyo tobankaas ayaa sheekhu markaa inoo sheegaya waxaa markaa ugu soo horeynaya waa dhegta iyo isha xirribta ama daboolka isha sanka debinta carabka iliga labadaa lafgadhood ee hoose gacanta lugta xubinka labka ee ragga xiniinyaha baryaha yacni gabadha xubinkeeda taranka dhinacyadiisa iyo haragga waa lix iyo tobankaa haddaba inta ay ka waajibto diyada kaamilkahi diyada dhammaystirani inta ay ka waajibtaa waxa uu noqonayaa qaar waa hunaa'i qaarna waa hulaahi qaarna waa rubaaci macnaha qaar waa hunaa'i oo midkii niskii ayaa ki nisfu diya ayaa ka waajibaya sida labada gacmood iyo labada lugood iyo waa hunaa'i oo nisfu diya ayaa midkiiba ka waajibaysa qaarna waa hulaahi oo waa sida sanka oo kale oo saddex qaybood ayuu ka kooban yahay labadaa darafood iyo intaa dhexe haddii mid ka mida la jaro hulusu diya ayaa ka waajibaysa midna waa rubaaci oo masalan dabooladaa afarta ah waa rubuucu diya ninkii waa shan iyo labaatan midkiiba intaa kama kordhaan haddii mid ka mida intaa aynu sheegnay badh laga jaro qaybka ay ka helaysa shaygaa magtiisii ayuunbaa ka sugmaya maxaa yeelay waxay diyadu qaacida ayaa waxay tahay maa wajaba fiihi diya wajaba fii bacdihi biqisti wixii ay diya ka waajibtay dhammaantii marka la wada jaro haddii barhkii la jarana qaybkiisa ayuunbaa waajibaya daba xubinkii horreeyey sheekhu isagoo inoo bilaabayay wuxuu yidhi walmadhabu madhab waxa weeye ana fi ludunayni labada dhagood diyatan ayay ahaatay laa xukuumatan xukuuma may ahaanin wa bacdun barhkiina biqisdihi qaybkiisa ayaa ahaaday ee walow aybasaw maa hadduu angejiye fadiyatun diyo ayaa ka waajibaysa wa fii qowlina xukuumatun baa ka waajibaysa ee walow qadaca hadduu jaro yaabisatayni laba angegan fa xukuumatun baa ka waajibaysa wa fii qowlina diyatun mag baa ka waajibi waxau sheekhu leeyahay madhabka la caddeeyey waxa weeye inaan labadii dhagood haddii la rujiyo ama haddii la jaro asalkooda ama guntoodana laga soo gooyo diyo ayaa ka sugmaysa markaa kan dhegta lihina ama mid wax maqlaya ha ahaada ama midaan waxba maqlayn ha ahaado dhegtu waa intaa daboolkaa sare weeyaan xukuumase kama waajibayso oo madhabku waxa weeye inay diyadii qofkaa laga jaray ay yihiin aanay xukuumo ahayn maxaa yeele xadiidkii camr ibni xasm wuxuu aha wafi luduni khamsuuna min alibil dhegtii ninka konton geela ayaa ahaaday daaraqudni iyo bayheqi ayaa wariyey midda labaad waa laba xubin oo dee quruxna way leeyihiin manfaco iyo waxtarna way leeyihiin markaa diyadii ayaa ka waajibtay sidii gacmaha oo kale markaa qowl dee khilaaf baa ku jira markuu madhabina yidhi wej ama qowl mukharaja baa wuxuu leeyahay xukuuma ayaa ka waajibtay sida timaha oo kale midna faham marka halkan iyo waxa ka dambeeyaba ku idhaahdo diya ayaa ka waajibtay waa diyatu man juniya calayhi ciddaa waxyeelada loo geystay magtiisi un weey hadday ruux dumara tahay waa kodonkeedii hadduu nin yahay waa boqolkiisii hadduu yahuudi ama nasraani yahay waa huluuskii waa diyadiisi un marka ay diyada oo keligii ka waajibaysaana waxa weeye marka aan iidaax raacin haddii dhegtii la jaro isla markaa laftina ay muuqato arshigii mudaxada oo shanina wuu raacaya markaa wa bacdun wuxuu ihi badh haddii badh la jaro dhegta badhka haddii la jaro biqistihi intaa la jaray qaybkeeda ay magta ka helayso ayuunbaa waajibaya oo dhegtii ayuunbaa la qaybinayaayoo intii ay kaga soo hagaagto ayuunbaa magteedii markaa laga bixinaya waxaa kaluu sheekhu yihi hadduu angejiyo walow ayba soomaa hadduu angejiyo waxyeelle ayuu u geystay dabeetana way qalashay sidaasunbay u taagan tahay wax alla waxay qabanaysa sana u weecan mayso fadiyatun diye ayaa ka waajibaysa waa qofka oo waxyeelaynta gacanta loo geysta gacanta ay qalasho ayuunbay la mid tahay magteeda ayaa ka waajibaysa qowlna wuxuu leeyahay maya xukuumatun haddii dhegtii waxa loo geysto oo ay qalasho xukuumad baa ka waajibaysa diyadeedii yaanay ka waajibay maxaa yeelay wuxuu leeyahy manfacadeedii dee arrigaa ku buri mayso oo waxyaalaha ugu badan ay qabataa dee codka ayay ururinaysay oo waxaa sanqadha ayay usoo qabanaysay dee intiina ilaa iminkadan waa sii leedahay walow qadaca hadduu jara buu sheekhu uhi laba dhegoo yaabisatayna angegan laba dhegood oo qallalan oo meesha un ka taagan oo ama jinaayo iyo waxyeello hore ku qallalay ama masalan wax cudur kaleba ilaahay u keenay fa xukuumatun unbaa ka waajibaysaa mar hadday hore usii qalalnaayeen wa fii qowlin diyatun diye ayaa ku waajibaysa ayuu qowlna leeyahay wa fii kulli caynin in la arko nisfu diyatin diya barhkeed ayaa ka waajibaya walow caynu axwala midoo cawara ishiisiiba ha ahaatee waa acmasho iyo kaa indhabiyoodlaha waa acwara iyo ka ishara wakadaa man midna waa lamid bacaynihi isa bayaadun caddaan ku suganyo laa yanqusu aan nusqaminayni addaw-a aragga iyo iftiinka fa ina qasa hadduu nusqamo fa qistun qeyb ayaa waajibaya fain lam yandabid haddaanu koobmin fa xukuumatun xukuuma ayuunbaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay il kasta haddii qofka isha laga rido laga fujiyo nisfu diya diyo barhkeed ayaa ka waajibaysa qofkaa isha laga fujiyey magtiisii barhkeed ayaa ka waajibaysa labadiisiidoodna magtiisii oo dhamaystiran baa ka waajibaysa maxaa yila xadiidkii camr ibni xasim wuxuu ibnu xibbaanna u saxiix yeelay ayaa saa ku soo haray in ishu ay nisfu diyo tahay ibnu mundirna waxa uu ku soo naqliyey isna in lagu ijmaacay welibana waxay dee ka mid tahay xubnaha kuwa ugu faa'iidada badan ayay ka mid tahay oo ayada ayaaba ka wada mudan bay yidhahdeen xubnaha kale oo dhan walow haba ahaato ishaasi walow hiya caynu axwalo caynu axwala haba ahaato ka axwalka ay indhihiisu isweydaarsan yihiin axwalku waa kaa wax arkaya laakiin indhihiisu ay isir weydaarsan yihin inagu cawarka aynu dhaarno inagu kaasi cawarkan axwalka indhihiisu isir weydaarsan yihiin wa acmash waa caynu acmash ka indhabiyoodlaha ee had iyo gooraale araggiisuna yar nuqsaansan yahay ilmaduna ay ka socoto kaa ishiisaba ahaato waa caynu acwar mid cawaranoo ila ishiisiba ha ahaatee ka acwarkuna waa kaa labadiisa indhood midaan waxba ka arkaynin markaa haddaba macnaha maha waxaa laga fahmi karaa ama qofku u fahmi karaa ishaa cawaran ee uu la-yahay ayaa nisudiya ka waajibaysaa ujeeddadu sidaa maahay waxa weeye qofkaa ishale ishiisa kale u fayow haddii laga rido waxaa waajibaya nisudiya oo wuxuu kaga ixtiraazaya ama iskaga dhowraya hadalka imaamu maalik iyo axmed ibnu xambadiyaba waxay leeyihiin qofku hadduu hal il keliya leeyahay ishii laga rido magtiisii oo dhammaystireen ha waajibto maxaa yeele dee ishani labadii indhood halkeeday ugu jirto oo nuurkii tan kale tani usoo wareego ninkani labadiisii indhoodba tana u wada ahaayeen marka haddii laga rido xabadii keliyahay magteeod oo dhami ha waajibtay buu leeyahay markaa taasuu isagoo kaga ixtiraazayaa shaaficiyadu waxay qabaan qofku isagoo il keliya haddii ishii laga rido kontonkeedun baa waajibaya wakadaa waxaa yaro la mid ahoo aan waxba yeelaynin oo magtii oo dhammaystiran ay ka waajibaysaa man bicaynihi bayaadun ka ishiisa dhalaadka ama caddaan kale ee caddaankaasi ama meesha cadow ku yaalla ama meesha madow ama halkeeda madow ama halkeeda cad midku danoo caddaankaasi ku yaalle oo aan araggana aan nuqsaaminaynin araggana aan nuqsaaminaynin hadduu araggii nuqsaamo dawiyo hadduu nuqsaamo oo ay suurtagal tahay weliba nuqsaantaa in la dabdiyo hadday suurtagaysa faqistun wixii ka nuqsaamay ayuunbaa diyada ka waajibaya fa in lam yandabid naqsigaasi haddii aanu koobminna fa xukum